bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllahu wslm عlىa nabiyina mxamedi wعlى aalihi وaصxaabihi ajmaciin qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu shahaadaةi اlqaadifi wالsaariqi wالzaani baabu bayaani xukmi shahaadati اlqaadifi qofka wax qadfay shahaadadiisa xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay wasaariqi wasaariqi iyo tuugga shahaadadiisa wazaanii iyo zaaniga shahaadadiisa hore waxaan usoo sheegnay aayadda inay wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa ayaan soo marnay miman tardawna min ashuhadaa oo shahaadadii marka cadaalad iyaa loo shardinayo halkan marka qofkii wax qadfay oo qof muslima qadfay tuuggii waxxaday zaanigii shahaadadoodu siday noqone baabkan marka xukunkaasuu rabaa inuu caddeeyo u baabeeyo wa qowli illaahi caza wajalla ilaahay qowlkiisa macnihiisa walaa taqbaluu lahum ha u aqbalinina shahaadatan markhaati abadan weligeed wa ulaa'ika kuwaadaas hum iyagu alfaasiquuna weeyaan kuwa daacada rabbi ka baxay ila aladiina kuwii maahne taabuu ilaahay usoo noqday iyo qowlkaa yacnii macnihiisa wajalada cumaru cumar wuxuu jeedlay abaabakrata abuubakra nufeyc bni اlxaarif wa shibla bna macbadin iyo shiblu bnu macbad wa naafican biqadfi اlmugiira mugiiratu bnu shucba qadaf ay qadfeen ayuu ku jeedlay shahaadadii baa dhammaystirmi weyse oo zinadii waxaa la rabaa afar markhaati ah afartii lama helina saddexaa la helay saddexdiina waxay dhaheen ninkan waa zinaystay dhaheen ee nin afaraad keena haddii kale dad wax qadfaad tihiin saasuu marka cumar u cuskaday humma istataabahum markaa dabadeed waa ka towbad dalbay humma istataabahum wuu ka towbad dalbay ayb oo towbadu u bandhigo towbad keena buu yidhi wa qaala waxa uu yidhi cumar man taaba qofkii towbad keenoo soo laabto qabiltu shahaadatahu markhaatidiisa waa aqbalayaa wa ajaazahu cabdullaahi bnu cutbata wa cumaru bnu cabdilcasiis wa saciidu bnu jubayr wa taawuusun wa mujaahidun washacbiyu wa cikrimatu wazuhriyu wa muxaaribu bnu dihaar wa shurayxun wa mucaawiyatu bnu qura intaasna way ogolaadeen markhaatida qofka qaadifkaa iyo saariqa iyo qofka qaadifkaa ee wax qadfay hadduu soo laabto oo uu toobad keeno oo qadafkii uu ka soo noqdo ka toobad keeno markhaatidiisii way ogolaadeen intaasoo a'imo ah khilaafkana waxaa keenaya masalada meeshay ku salaysantaha waxay tahay istinahan xageeba u noqonaa ilaa aayadda ka horreysa waxay leedahay waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa'a fajliduuhum hamaaniina jaldah walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada waulaa'ika hum alfaasiquun ila aladiina taabuu min bacdi dalika marka ila aladiina taabuu istinahan xaggee u laabanaan jumhuuru ahlilcilmi waxay u badan yihiin waxay u badan yihiin istinuhu wuxuu u noqonayaa jumlooyinkoo dhanoo u wada noqonayaa wixii qariina ay ka saarta maahne waana mas'alo usuuli ah mukhasiska mutasilka markay baxsinayaan oo istinaha ay ka hadlayaan usuuliyiinta ay ka hadlaan haddii mukhasis mutasila oo istina wax lagu khasiso jumlooyin badanna ay ka horeeyeenoo isku daba cadfan waxyaaba isku daba cadfan ay ka horeeyeen ma waxaa istinahaasi ou u yahay takhsiis wixii ka horeeyo dhan mase ereygii ugu dembeeyey unbuu takhsiis u yahay xanafiyadu iyagu waxay qabaan ereyga ugu dembeeyo istinahaas u noqonaa oo marka wa ulaa'ika hum ulfaasiquun ila aladiina taabuu soo lama dhihin istinahaani fisqiga bisoo u laabanaa wa ulaa'ika kuwaadaas hum ulfaasiquun waa faasiqiin ila aladiina taabuu kuwii mooyaane oo towbad keenay kuwaas ayagu faasiqiin ma aha bis meesha dambeu u laabanaya waulaa jumladaas dambe bisoo u noqonayaa bay leeyihiin jumhuuru ahlilcilmi bukhaarina oo ku jira waxay tilmaa waxay qabaan iyagu kulli in loo wada celiyo ayb oo meeshii marka waxaa lagu sheegay waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaأtuu biarbacati shuhadaaءa fajliduuhum hamaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadaةa abada waulaa'ika hum اlfaasiquun saddex jumlow marka horta xadka inaan laga dhaafaynin ijmaac waayo iyada ninka haddii uu qof qadfo ninkii uu soo qadfay uu daweye dacweeyey haddii uu yidhaahdo waa towbad keenay ila aladiina taabuudaas xadka waxba kama tarayso bilijmaac waay qariinadaasaa jirto xadkii waa laga oofinayaa ninkan siddeetankii karbaash waa leeyahay laakiin labada kale labada soo hartay marka waa walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan iyo wa ulaa'ika hum alfaasiquun istinahan ayaga ayagaasuu takhsiisinaya oo khasisaya ayb shahaadaha u aqbalinina weligood hadday toobad keenaan maahani waa faasiqiin hadday toobad keenaan maahani marka bina'an calaa daalika haddii istinaha meeshaas loo dhigo sida bukhaari uu u wadana sidaas waayee ninkii wax qadfay haddii uu towbad keeno oo towbadiisu hagaagto markhaati waa galaa markan dambe ayb ama ha la karbaasho ama yaan la karbaashin hadda ka hor hadda hadduu towbad keeno markhaatidiisa oo soo laabanaysaayb walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan taanna shay kasta abadiyadiisu waa bixasabihi wax walba abadiyadiisu waa bixasabihi marka walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan waxaa laga wadaa weligood markhaatiha ka aqbalinina inta ay saas yihiin in allaale intay saas yihiin saasay marka ku qaydan tahay istinahana wuxuu u noqonayaa jumlooyinkan oo dhan ee inta dambe u laaban maayo masalada marka meeshay ku salaysan tahay sidaas ayb ila ladiina taabuudan meeshay u noqonayso yaa laysku hayaa abuu xaniifana wuxuu leeyahay mee jumlada u dambaysaa istinahanu ku dhacaa iyo maya jumlooyinkii kulli waa ku wada dhacayaa wixii qariino ama ijmaac uu ka reeba maahane ayb saddex jumlana meeshaan isku cadfan xadka isaga ma laga dhaafayo maxaa yeeley ijmaac waxaa ku guntanmay in qofku hadduu wax qadfo markhaatiyaalkii uu keeni waayo qofkii uu qadfayna uu maxkamadda soo joojiyo ee uu ku caddaado qadafku waa leeyahay isagana xadku waa imaanaya markaas ma la dhaafi karo towba towbo ou towbad keene cuquubadaas ma looga dhaafayo laakiin labada kale ahaa ayb intaanoo ah imaam marka iyagu sidaasay qabaan wa qaala abuzinaad abuzinaad marka tuugga iyo zaanigana waa looga qiyaas qaadanaa maadaama ay wax dhow wada dembi ay yihiin wa qaala abuzinaad abuzinaad waxa uu yidhi almru cindanaa arrinka annaga agteenna bilmadiinati madiina dhexdeeda idaa rajaca yani haddaan reeha ahlu madiina naho ka wadaa idaa rajaca alqaadifu ninkii wax qadfay hadduu noqdo oo uu qadafkii kasoo can qowlihi warkiisa uu ka soo laabto fastakfara rabbahu rabbigii uu ka dembi dhaaf dalbo qubilat shahaadatuhu markhaatidiisa waa la aqbalayaa ayb cumarna hadda waa tii saddexdii nin yidhi haddii aada towbad keentaan markhaatidiina waa yeelayaa wa qaala shacbiyu wa qataadatu waxay yidhaahdeen iyaguna idaa marka haddii la yidhaha waa toobad keena maxaa lagu ogaanayaa marka qofkan inuu toobad keena see lagu garanayaa ahlucilmiga meeshaa isku khilaafeen oo qolooyinkan qaar waxay leeyihiin toobadkeenkiisu wuxuu ku xiran yahay inuu isbeeniyo oo uu yidhaha war ninkan qadafkii aan ku tuuray beenteeyay ahayd beenaan ka sheegay ninkan toobadkeenkiisu saas waa ay dhahayaan kuwo kuwo kalena waxay leeyihin inuu saa yidhaha shardi maahane towbadkeen waa in xaalkiisu fiicnaado iyo diintiisu wa qaala shacbiyu waqataadatu idaa akdaba nafsahu nafsadiisa hadduu beeniyo oo beentii uu sheegay ou qirto julida waa la jeedlayaa wa qubilat shahaadatuhu markhaatidiisana waa la aqbalayaa haddii uu yidhaha war aniga ninkaas waxaan ka sheegay waa ku gafay ninkaa waa la karbaashayaa siddeetankii hadhowna waa la hadhowna waa markhaatidiisa waa la aqbalaya wa qaala athawriyu sufyaanu thawri waxa uu yidhi idaa julida alcabdu addoonka haddii la jeedlo uma uctiqa la xoreeyo jaazat shahaadatuhu markhaatidiisu waa bannaan tahay waa soconaysaa wa in istuqdiya haddii qaadi laga dhigana almaxduudu kii la xaday oo xadka lagu dhuftayna faqadaayaahu jaa-izatun waxyaabaha uu xukumaya waa jaa-is waa fulayaan wa qaala bacdu nnaasi waxay yidhaahdeen xanafiyadoo ka wadaa marka laa tajuusu shahaadatu alqaadifi ninka wax qadfay shahaadadiisu ma bannaana wa intaaba haba towbad keenay dheheen xataa hadduu towbad keena ninkii wax qadfay shahaadadiisu mas ma toosayso uma qaala waxa uu yidhi laa yajuusu nikaaxun uma qaala bacdigaas bacdi naas waayo weliya wuxuu yidhi laa yajuusu nikaaxun nikaax ma bannaana bigayri shaahideyni laba markhaati la-aantiis fain tasawaja hadduu guursada ninkii bishahaadati maxduudeyni laba qof oo la xaday oo mid walba xadulqadaf lagu dhuftay markhaatidood hadduu wax ku guursada jaaza waa bannaan tahay yuu yidhi wain tasawaja hadduu ku guursado bishahaadati cabdayni laba addoonna lam yajuz ma bannaana ayb waajaaza wuxuu ogolaaday shahaadata almaxduudi midkii la xaday markhaatidiisii waalcabdi addoonka markhaatidiisa waalamati addoonta markhaatideeda liru'yati hilaali ramadaan bisha ramadaan aragtideedana kuwaanoo dhan waa aqbalaa warkooda meeshaas marka waxaa ku jira imaamu shaafici wuxuu leeyahay iyagu marka way kala qaadayaan waxay leeyihiin ninka qaadifka ah haba towbad keene markhaatidiisa uma bannaano uma soconayso ayb haddii laakiin laayb iyagu madhabkoodu marka waxay leeyihiin adoon ninka haddii la xado waxay u kala qaybinayeen qabla in la xaday in kale haddii uu towbad keena ninkii wax qadfay ma soconaysay leeyihiin markhaatidiisa markhaati usoo noqon mayso waa intaaba haddana meel kaloo mawaadicdooda ka mida waxay leeyihiin ninkii la xaday oo maxduudka ahaa xadka lagu dhuftay markhaatidiisii nikaaxa iyo waxaasoo dhan waa ansaxayaan waxay ka tilmaamayaan marka nikaaxa waxaa laga rabaa shuyuuc inuu iska caan baxalee la rabaa ma ahane isagoo hadda xuquuq iyo waxyaabahaasoo kale ma ka dhigayaan kulli marka waxaa weeyaan kala saar aan sax ahayn oo jumhuuru ahlilcilmi marka qowlkoodaas u keenayo adiladana wato ayuu isagu rajaxayaa wuxuu yidhi wadahaba alxanafiyatu ilaa ana alistihnaa'a yatacallaqu bilfisqi khaasatan fain taaba saqada canhu smu lfisqi wa amaa shahaadatuhu markhaatidiisa falaa tuqbalu abadan weligeed la aqbali maayo waqaala bacdu ataabiciin wafiihi madhabun aakharu yuqbalu bacda alxaddi laa qablahu qaar culimmada waxay leeyihiin marka la xado kabacdi waa la aqbalayaa qabla laakiin intaan la xadin la aqbali maayo wa can ilxanafiyati xanafiyada waxaa laga wariyey iyaguna ay qabaan laa turaddu shahaadatuhu xataa yuxadda markhaatidiisa la celin maayo yacni lama radinaayo ilaa laga xado yacni waxay leeyihin markii la xado oo xadku ku dhaco kabacdi markhaati lagama qaadanayo ma la ogolo markhaatidiisa intaan la xadin ka hor waa la ogolyahay markhaatidiisu saasay ka wadaan wa tacaqabahu shaaficiyu marka shaafici wuxuu yidhi biana alxuduuda kafaaratun liahliha xuduuddu kafaaro waayo dadkeeday kafaaro u tahay qofka haddii xadkii lagu lahaa lagu dhufto dembigi waa ka dhacay fa huwa bacda alxaddi khayrun minhu qablahu markii la xado kabacdi iyo intaan la xadin ka hor you fiican yahay qofka markii la xaday kadib uu fiican yahay leanna dembigii baa ka yaraaday soo maha addoonkan ninkan maalan nin bowsani waaye yidhi markaasaa siddeetan jeeda lagu dhuftay intaan siddeetanka lagu dhufanin iyo marka lagu dhufto teebuu roon yahay isaga xaalkiisu marka lagu dhufto kabacdi buu roon yahay leanna cuquubadii baa lagu fuliyey waa ka nuqsaamay dembigii ayb xanafiyadu iyaga marka waa cagsinayaano waxay leeyihiin markaa shaafici wuxuu leeyahay bacda alxaddi buuba khayr badan yahu ka roon yahay qabla alxaddiye fakayfa yuraddu fii khayri xaalatayhi wayuqbalu fii sharihimaa markuu ugu fiican yahayna markhaatidiisa in la diido markuu ugu shar badan yahay labada xaalana see loo ogolaanayayb marka wuxuu yidhi waxyaabahaasoo dhanna marka addoon iyo qof la xaday waa ogolaaday wa kayfa tucrafu towbatuhu marka meeshaan wa kayfa tucrafu warka lama socoto waa tarjamo kale wakayfa sideebaa tucrafu loo garanayaa loo aqoonsanayaa towbatuhu towbadiisa laba tarjamaan markaana shahaadatu lqaadif xugunkeeda tarjamada labaadna see towbadiisa lagu ogaana qaadif towbad keenay shahaadadiisa iyo see towbadiisa lagu garanayaa waqad nafa nabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu musaafuriyey azaaniya ninkii zinaystay qofka zinaystaa sanatan sanad ayuu nebiga musaafir isku xukumay boqol jaadal in lagu dhufto hal sanana la musaafuriyo hadduu doob yahay taqriibkaas marka waa halkaas sana waa lagu garan karaa marka wanaha nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu reebay can kalaami kacbi bni maalik wa saaxibayhi kacab iyo labadiisii saaxiib hilaal iyo muraara xataa madaa khamsuuna leylatan ilaa konton habeen ay tagtay ilaa konton habeen ay tagtay marka waa sida lagu garanaa toobadiisa waxay tahay sanad in la musaaf musaafuriintiisa waa lagu ogaan karaa in laga hijroodo muddo laga aamusnaado bal inuu isa soo bedelo labadaba waa lagu garan karaa waana meesha ay shaaficiyadu leeyihiin laa budda min muddati اlistibraa qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii xadaanii bnu wahbi can yuunus waqaala aleyثu xadaanii yuunus can ibni shihaabi qaala akhbaranii curwat bnu الzubayr ana اmra'atan haweeney saraqad way xaday fii gaswati اlfatxi dagaalkii fatxu maka markii la furanayay fa utiya bihaa rasuulu llahi sal l slama nebiga waxaa yaa loo keenay oo loola yimid uma amara bihaa nebigu wuu amray faqudicad yaduhaa gacanteedaa la gooyey qaalat caaishatu caaisha waxay tihi faxasunat towbatuhaa towbadeedii waa hagaagtay watasawajad waa guursatay wa kaanat ta'tii bacda dalika markaa kadib way imaanaysay fa arfacu xaajatahaa ilaa rasuuli lahi sal l slam danteeda ayaa nebiga ayaan u sheegayay danta ay leedahay markaas marka faxasuna towbatuhaa meeshaas waa maxalu tarjamada qofku waa la garan karaa dadku ku dhex jiraa inuu fiicnaado isbedelay iyo in kale qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa leyth can cuqayli can ibni shihaab can cubayd illaahi bni cabdillaahi can zayd bni khaalidin radia allahu canhu can rasuuli lahi sal l slam annahu amara wuxuu amray fii man zanaa qofkii zinaystay walam yuxsan markaa yacnii aan nikaax xalaal ah nikaax saxiix aan wax ku dhadhaminin bijaldi miatin boqol karbaash wa taqriibi caamin iyo sanad la dhoofiyo la musaafuriyo taqriibkaasna marka isagana waxaa lagu garanayaa qofka towbadiisa ayb tii horena marka waxuu de kaga kaaftoomay aayadda daahirkeeda ila aladiina taabuu min bacdi dalika fahamkii cumar radia allahu canhu iyo meeshaa marka ishkaal waxaa jira saddexda nin ee cumar uu jeedlay waxaa ku jira abu bakra nufeyc bnu اlxaari bukhaari marka waxaa la yidhi saxiix qisadaanna waa wariyey oo in la jeedlay axaadiidtiisana waa wariyey fi saxiixa kusoo saaray ayb halkaana marka cadaalad iyo abu bakra weliba marka isaga wuxuu yidhi dadkii markuu cumar yidhi shahaadadiina aan aqbalay war soo laabtoo towbadkeena abu bakr aniga wax dembiya ma gelinu yidhi wax dembi a ma gelinu yidhi meeshaasi marka haddii towbadiina hadda marka uunan yeelin abubakra jeedalna uu ku dhacayo siddeetan karbaash xadulqadaf lagu dhuftay shahaadadiisiina meeshaas marka cumar ma aqbali jirin shahaadada abubakra haddii marka shahaadadiisii aan la aqbalin xadiidkiisa see loo aqbalay marka ishkaal cumar radia allahu canhu wuxuu ku xiray shahaadadiisa inuu aqbalo markhaatidiisa inuu aqbalo inuu towbad keeno isagana qalad ma gelinu yidhi ani waan arkay yuu yidhi nacam ayb cumarna wuxuu u jeedlay shahaadadii waa dhammaystirmi weysay afar qofaa la rabay nin ka mida wuxuu yidhi aniga waxaan arkayay un dhaqdhaqaaq uu yidhi nacam ayb iyo isagoo naagtii markaa yacni xabadkiisa xabadkeeda uu saaran yahay nacam waxaas lama rabaa la yidhi nacam sida marka qoriga indhakuusha qoriga indhakuusha dhalada sida loo geliyo inuu ugu jiray ma aragtay maya ma arkin waa laidin jeedlayo marka meeshaas marka ishkaalkaas jawaabtiisa waxay noqone shahaadada iyo riwaayadu waa kala duwan yihiin meelana waa ku kala tagaan meelana isku miday ka yihiin abubakra marka riwaayadiisa waa wax inta ku yaallo cumar wuxuu aqbali waayey riwaayadiisa maahana waa shahaadadii shahaadadu marka marna waa meelaha meelana waa uga duwanaan kartaa meelana waxna waa waa kaga waa kaga gedisnaan kartaa halkan marka waa ku tilmaamay kitaab risaalahana sheekh cabdilmuxsin cabaadaa ka qoray qisadan dad baa marka waxay yidhaahdaan axaadiidta abubakra lama qaadan karo maadaama markhaatidiisa cumar uu celiyay cumar marka wuxuu ka hadlaya waa shahaadayi markhaati xuquuq iyo waxaa ku tacalluqayso laakiin riwaayadiisu maya inay kala duwan yihiin waxaad garanaysaa markhaatida addoonkoo kale iyo badanaa culummada ma qabtaan ma yeelaan naagoo kale markhaatideeda xuquuq ilaahay iyo inay ka markhaati kacdo waxa xaq allaah iyo mama suurtoobayso riwaayadeeda ka waran laakiin xaq ilaahay wax ku saabsan hadday weriso ma waan la aqbalayni waa la aqbalaa meeshaa marka riwaayaday waa ku kala duwan yihiin oo hadda kitaabka laftirkiisa axaadiid waxaa ku sugan naago badan axaadiid ay werinayaana kutubtii lagu arkaa markhaatideediina lama yeelayo feeri hadda marka wixii hadday tiraa bil ramadaan anaa arkay ma lagu soomaayo hadday doonaan toban naag ha ahaadaan maba ka gashaba xuduudoo dhan naag markhaati kama gasho ayb haddana maca daalika xadiid ku saabsan xuduudda hadday weriso waa yuqbal waa la aqbalaa sidaas waaye marka qisadaani abuubakra markhaatidiisaa la diiday laakiin riwaayadiisa lama diidin saas darteeda bukhaarina loogu soo saaray muslim kutubu sita marka xadiidkiisa oo ugu jiraa qaala baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan laa yashhadu calaa shahaadati jawrin laa yashhadu ma markhaati furayo calaa shahaadati jawrin jawr markhaatidii ma markhaati furayo idaa ushida haddii la markhaati gashto ayb jawrna marka waxaa la yidhahdaa waxaadan wax xaqdarada ah qaala xadaanaa cabdaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi qaala akhbaranaa abu xayaan ataymiyu can الshacabiy can الnucmaan bni bashiiri radia allahu canhuma qaal sa'alat ummii hooyaday waxay su-aashay abii aabbahay bacda almawhibati hibo qaar ka mida yani wax inuu hibeeyo li aniga ay ii su-aashay min maalihi inuu igaga hibeeyo uma badaa lahu waxaa ummu waa sidiibaa u daahirtay fawahabahaa lii waa ii hibeeyey faqaalat waxay tihi laa ardaa raalli noqon maayo xataa tushhida annabiya sal ll ly slam ilaa aad nebiga markhaati kaga dhigto fa akhada biyaddii gacanteyduu soo qabtay wa ana ghulaamun anoo wiil yar ah fa ataa biya annabiya sal ll ly slam nebiga ayuu iila yimid faqaala wuxuu yidhi ina umma maxaa idin dhigan meeshaas ina ummahu hooyadii binta rawaaxata ahayd sa'alatnii waxay ii su-aashay bacda almawhibati lihaada hibo ayay ii su-aashay kan ayayna ii weydiisay inaan u hibeeyo qaala waxau yidhi nebiga alaka waladun siwaahu ilmo isaga ka soo haray ma leedahay qaala nacam haa qaala waxau yidhi fa uraahu waxaan arkayaa aniga qaala inuu yidhi nebiga laa tushhidnii calaa jawrin jawr ha iyay markhaati gelin laa tushhidnii ha ii markhaati gelinin calaa jawrin jawr maxalushaahidka marka meeshaasu ka rabaa jawr ha ii markhaati gelinin wa qaala abu xariis can الshacbiy laa ashhadu calaa jawrin jawr kama markhaati furaayo aniga ayb qofka marka haddii markhaati loo soo wato markhaatidiina jawr oo ku jira waa inuu yidhi aniga kuma jiro jawr markhaati kama furaayo qال xdثnا آdم qال xdثnا شhuعبة qال xdثnا أbو jمرة qال smعtu زhdم qاla smعtu زhdم بنa مdرب huو زhdم بن مdرب الجrمي أbو mسلم البصري ثqة أkرج xadيiثه الbخاري وmسلم والتirmidي والنسائي qاla smعtu cمrان بن xusين رضي الله عنهma qاal qاla النبي sl اه ل sلم خyركم qrنيi waxaa idinkugu kuwa idinkugu khayrka badan ay qarnii ay ahlu qarnii qarnigayga dadkiisa waay ummaddan marka kuwa ugu khayrka badan dadkii nebiga qarnigiisii joogay waay khayrukum kuwa idinkugu fiican idinkugu khayr badan qarnii qarnigayga dadkiisii waaye uma aladiina kuwii baa ku xiga yaluunahum ku xigo uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigo uma aladiina yaluunahum kuwa ku xigo qaala cimraanu laa adrii ma ogi adakara nabiyu sal l slam nebigu inuu sheegay bacda qarnayni aw halaaa adakara nabiyu sal l slama nebigu inuu sheegay bacdu intaa kadib qarnayni laba qarni ow halaaa ama inuu sheegay kiisii markuu ka warramay kadib inuu laba qarni sheegay ama inuu saddex sheegay yacnii qarniga afaraada khilaaf ku jira labadan kale laakiin iyadu waa la hubaa qaala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yihi ina bacdakum gadaashiina qowman dad ayaa ahaanayo yakhuunuuna way khiyaanayaan walaa yu'tamanuuna waxba lagu aaminsan maayo wayashhaduuna way markhaati furayaan oo markhaati ayay wayashhaduuna way markhaati furayaan walaa yustashhaduuna markhaati laga dalbi ma laga dalbayo yacnii iyagoon markhaati laga dalbin oo markhaati fura aan la dhihin ayay markhaati furayaan ka wadaa wayashhaduuna way markhaati kacayaan walaa yustashhaduuna lagama dalbanayo inay markhaati kacaasi wayandiruuna way nadrayaan walaa yafuuna nadarkii ma oofinayaan ilaahay bay nadar la gelayaan waxay leeyihin waxaasuu ilaahay igu leeyahy haddii ilaahay waxaasi siiyo ama waxay leeyihiin haddii yacnii daaca wax intay helaan ilaahay intaasu igu leeyahay mana u oofinayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wayadharu fiihim waxaa ka muuqanaya dhexdooda assimnu cayilnaanta ayb oo yacnii hamigoodu wuxuu noqonaya calooshooda waxay ku shubaan diinkoodii u fiirin maayaan waxa ay ku shubayaan calooshooda xaaraan iyo xalaal wax allaala wixii uun ay qaniinaan ay qaniinayaan oy heli karaan danna ma ka gelayaan markaasay wax u helaan markhaati beena ku heleena wax kale ku heleena ayb maxalushaahidka marka waxay tahay wayashhaduuna walaa yustashhaduun markhaati bay markhaati furayaan iyagoon markhaati la weydiisanin sida badan marka ninka isagoon markhaati la weydiisanin markhaati furo xaalkiisu waxaa weeyaan qof been sheegayay u badan tahay xadiidkani marka waxaa iscaaridaya xadiid kale oo muslim uu wariyey min xadiidi zayd bni khaalid nabiga sal l slam wuxuu yihi alaa ukhbirukum bikhayri shuhadaa markhaatiyaalka kuwa ugu fiican ma idiin sheegaa alladii ya'tii bishahaadati qabla an yus'alahaa ninka markhaatida la imaanaya intaan la su-aalin ka hor markhaati ii fur isagoon la dhihin ninka markhaati furo meeshaa marka labadan xadiid kanna maxaa ka muuqanayana wayashhaduuna walaa yustashhaduun kan waxaa ka daahirsan oo ka muuqanayo iyagoon markhaati qofku isagoon la warsanin inuusan markhaati furin oo waxaa lagu ceebeynayaa waxay tahay inay markhaati furaan iyagoon la weydiinin mid kanna wuxuu tilmaamayaa muslim uu warinaya min xadiidi zayd bni khaalid inayba fiican tahay markhaatida adoo lagu weydiininba inaad furto culamada qaar marka waxay yihahdeen ibnu cabdilbar oo kale waxaa raajixa midka zayd ibni khaalid ayb midkan hadda aan hayno iyo midkaa zayd kan zayda raajixa buu yihi nacam waana min riwaayati ahlilmadiina wayuu leeyahay xadiidka zayd laakiin in la jamciyaa fiican kan saxiixeynkaa wariyey isaga laftirkiisa dhinaca kalea kan uu ku xoog badan yahay maadaama riwaayo mutafaq caleyhi ay tahay kanna uu muslim keliya la gooni noqday dee kanaa xoog badan midkan hadda matniga noogu dhigan baa xoog badan culamada qaar marka waa jamciyeenoo waxay ku jamciyeen waxay yidhaahdeen markhaatida sideeda adoon lagaa dalbanin inaad furto ma aha xadiidkan sida uu tilmaamayo midka kale zayd ibni khaalidna macnihiisu waxay tahay markhaati adiga haddaad tahay ninkii aad u tahayna ood u ahaydna xaqiisii uu ka dayacmaayo ouna ku ogeyn adiga xaqiisiina lagu haysto laakiin adiga aada og tahay isaga laakiin aan ogeyn inaad markhaati u tahay war hebelo anaa kuu markhaati furaayo waa dhihi kartaa si xaqi uunan meeshaas ugu dayacmin amase ninkii ogaa ninkii maalka iska lahaa ee adiga markhaatida kuu qabsaday adiga ku yaqaanay waa dhintay ilmihiisiyaa meesha joogaan waa lagu qabsaday maalkii haye yaa markhaati idiin ah layidhi ma ogina yihaahdeen na markhaati ma ma naqaano isagii marka ay isla ogaayeen aabbahood inuu intuu u tago uu yidhaha war markhaati anaa idiin aabbihiin anaa la ogaa markhaati aabbihiin u ahaaye na geeye maxkamadda waa dhihi karaan lanna maxaa yeele markhaati waxa loo samayn maal ounan dayacmin wey marka labada xadiid mid walba baabkiisa way nacam laakiin iyadoo markhaatidiiba aan lagu su-aalin ama aan lagaa dalbin inaa adiga la boodo waxay keenaya shaki iyo tuhma ayb qال xdثna mحمد بن kثير qال أخبرnا سفyان عن منصور عن إبراhيم عن عubaydة عن cabdاللahi رضي الله عنه عن النبي sلى الله عليه ولي وسلم qاal khير الناaسi qرنيi ثuma الذيina ylوnهم ثuma الذيina ylوnهم ثuma yجiء أqوام dad ayaa imaanaya تsبق شhaهاadaة أxadiهiم midkood markhaatidiisa ay ka hormaraysa yemiinahu dhaartiisa wayemiinuhu dhaartiisana شhahaadatahu ay ka hormarayso waxaa laga wadaa dhaarti iyo shahaadadiibuu isku daraya markhaatida iyo dhaarti markhaati buu furayaa marka hore markaasuu leeya wallaahi anaa haddana markhaati ka ah iyadoon la dhaarsanin markhaati la weydiinin amase wuxuu sameynaya dhaartii buu hormarinaya wallaahi baan ku dhaartay markhaatiyaan ahay buu leeyahy waxaas iyo waxaas waxaas waxaas waa ogaa ayb tasbiqu shahaadatu axadihim biyamiinihi mar saas waaye macnaha wayamiinuhu baa hormaraysa shahaadatahu bay ka hormareen mar kalena hal mar ma wada dhici karta dabcan qaala ibraahiimu ibraahiimu naqaci waxa uu yidhi wa kaanuu waxay ahaayeen asxaabta yadribuuna ama dadkii salafka ahaa yadribuunanaa inayna garaacayeen cala shahaadati markaatida iyo walcahdi ballanka waa nagu tumi jireen macnaha laga wadaa waxay tahay de markaatida lagu degdege iyo dhaarta lagu degdege iyo waa nalaga edbin jire waa nagu garaaci jireen ayb cahdigana wuxuu ka wadaa in la yidhaha ilaahay ballantiisu waay cahdullaahi ogaalka alla wuxuu igu yahay waxay waxaanay saas u dhaceen marka waa lagu garaaci jiray si aynan u fududaysanin dhaartan marka tirada ka badatay aakhiri zamankii baaba waxay u tahay dhaar tirada ka badatay markhaati beenaale dadkan hadda qowmun yashhaduuna walaa yustashhaduun dad iyaga waxaaba jira maxkamadaha hor taagano markhaati been uun u taagan anaa markhaati kuu furay meeqaad isiinaysaa garsoorihii waa laaluushow qaadanaa markhaatida kan furaayo laaluushow qaadanaa lacag buu ku qaadanaa been buu sheegayaa qof walba marka baabu maa qiila fii shahaadati الzuuri baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay qiila laga yidhi fii shahaadati الzuuri shahaadatu zuurka ayb shahaadatu zuur marka waa wasfu shayi bikhilaafi sifatihi zuur maxaa la yidhaha shay in lagu tilmaamo sifadii oo ahaa wax ka duwan liqowli اllaahi caza wajala wاladiina laa yashhaduuna الzuur cibaaduraxmaan ilaahay markuu tilmaamayo wuxuu yidhi waladiina kuwa laa yashhaduuna aan xaadiraynin weeyaan azuura beenta zuurkaas ciidaha gaalada waa lagu fasiray baailkao dhan waa lagu fasiray sidaas cumuumkaasaana u fiican baail oo dhan in la dhaho wa kitmaani shahaadati wa baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay qiila laga yidhi fii kitmaani shahaadati shahaadada qarinteeda laba tarjamo ayuu meeshaan u tarjamanayaa wuxuu leeyahay shahaadatu zuurkii ayb iyo wuxuu xukunka labaad masalada labaad xukunkeeda uu tilmaami rabaa waxay tahay markhaatida in la qariyo labadan marka muxuu isugu garab dhigay imaamu albukhaari wuxuu isugu garab dhigay labaduba waxay wadaagaan qof xaqiis inuu heli waayo oo xaqii saxdaa la gaari waayo leanna haddii markhaati beenaalo la furana xaqii ninkii lahaa waa ka wareegaya nin kala qaadanayo haddii markhaatidii la qariyo ninkan ninkii waxa u markhaati furi lahaa oo ku ogaa wixiisii hadduu u markhaati furana wixiisii uu heli lahaa hadduu shib iska yidhaahdo iska aamusa ninkan wixiisii ma helayo qaligu wuxuu leeyahy markhaati ii keen waa waayey iska tagaa la leeyahy marka bax labadaba marka waxay ka siman yihiin xuquuqda dadki iska lahaa inay ku waayaan labadanba sababtooda walaa taktumu shahaadata markhaatida ha qarinina waman yaktumhaa qofkii qariyo fa inahu isagu aaimun mid ou dembaabay waayo qalbuhu qalbigiisu ayb wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan caliimun mid ku cilmi badan wa talwuu alsinatakum carabiyadiinna inaad ku taxriifisaan bishahaadati markhaatida wain talwuu buu fasiraa qaala xadaanaa cabdulaahi bnu muniir cabdulaahi bnu muniir huwa abu cabdiraxmaan almarwasiyu الzaahid iqة caabid akhraja xadiiثahu albukhaariyu wالtirmidiyu wالnasaa-iyu qaala samica wahba bna jariir wahb bnu jariir ibni xaazim weyaan abu cabdillaahi اlasdi iqaة akhraja xadiiثahu asxaabu اlkutub الsita wacabdاlmalik bna ibraahim wahuwa cabdاlmalik bn ibraahim aljudiyu اlmakiyu mowlى bni cabdiddaar saduuqu akhraja xadiiثahu albukhaariyu waabuu daawuuda wالtirmidiyu wالnasaa-iyu qاl xdثna شhucbة عn cubayd الlaahi bn abi bkr bn أnس can أnس radي الlه عnه qaal su-ila النabiyu sal اه slm nebiga waxaa la su-aalay can اlkabaa'iri dunuubta waaweyn qaala waxau yihi alshraaku bالlah ilahay oo lala wadaajiyo cibaadada cid kale wacuquuq اlwaalideyni labada waalid oo la caasiyo ayb oo la gooyo xiriirkooda waqatlu الnafsi naf la gooyo la dilo washahaadaة الzuur iyo markhaati beenaalaha taabacahu gundarun wa abuu caamirin wa bahzun wa cabdusamad can shucbata mutaabacaadkaasuu marka u keenay ayb ayb xadiidka marka iyo tarjamadu ismudaabaqeynayaan wuxuu tilmaamayaa ayb wuxuu tilmaamaya shahaadatu zuurka xukunkiisa riwaayaadkan dambe mutaabacaadka uu ku keenoo dhanna wuxuu ku sheegay sharaxuu ku dhigay meelaha ay ku yaal yaalaan qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa bishru bnu اlmufadal qaala xadaanaa اljurayriyu can cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi radi allahu canhu qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalayh waalihi wasalama alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir kabaa'irta kuwa ugu waaweyn ma idiin sheegaa alaaan saddex buu yidhi jeer qaaluu balaa yaa rasuula allah qaala alshraaku biاllah wacuquuqu اlwaalideyn ilaahay oo loo shariig yeela labada waalidoo la caasiyo wajalasa nebigu waa fariistay uu fadhiyey wajalasa wuu soo fadhiistay wa kaana wuxuu ahaa muttaki'an mid dangiigo oo isagoo yacni xusulka u mudan yahay amase dhabarkiisa ou meel ku sandeecsan yahay sidaasuu ahaa wuu soo fadhiistay wuxuu u soo fadhiistay arrinkan soo socdaa muhiim ah fa qaala waxau yidhi alaa hooy wa qowlu zuuri hadalka beenta markhaatida beenta qaala famaa zaala kama tegin yukariruhaa inuu ku celcelinaya xataa qulnaa ilaa aan ka dhahno leytahu sakad alla mau aamuso wa qaala ismaaciil bnu ibraahim qaala xadaana aljurayriyu qaala xadaanaa cabduraxmaan qur-aankana dee ilaahay wuxuu la lamaaniyey oo isku xiriiriyey shahaadatu zuurka iyo cibaadat lawthaan faijtanibuu rijsa min alwthaani wاjtanibuu qowla zuur labadoodana dabcan marka waxaa ka dhexeeyo de ishraaguna xaq ilaahay baa meesha ku dhumayo shahaadatu zuurkana waxaa ku dhumaya xaqi makhluuqa in kaana hadda ay kala waawen yihiin haddana laakiin waa dhinacyadaasay marka xayfiyaadkaas isaga mid noqonayaan mararka qaarna culamada qaar waxay yidhaahdaan waxaaba laga yaabaa shahaadatu zuurku si n si inuu u dhibato lanna shahaadatu zuurka dhibkiisu mutacadi waaye qofka keligiis kuma koobne cid kalow ku dhibayaa shirkigana waxaa laga yaabaa qaar nooc shirkigana waxaa dhici karto in qofkaas ku jiro un ou dhib ku yahay mafsadada dhinacaa marka laga kala fiiriyana midna waa mutacadi midna waa qaasir laakiin shirki dembi ka weyn male dabcan asbaabta marka qofka shahaadatu zuurnimada ku xambaarto ibnu xajar wuxuu leeya waxaa ka mid ah wa ama azuuru falxawaamilu calayhi kahiiratun kaalcadaawati waalxasadi wagayrihimaa mararka qaar cadowtooyaa keenayso ninkaan ninkaanu cadow ku yahay markhaati beenaale inuu ku furaa laga yaabaa xaasidnimo u qabaa war ninkan waxaasuu ku heli karaa haddaad markhaati u furto ama waxaan helaa hadhow waa kaa xoolo badinaa saan baa dhacayso waxyaabahaas darteeda laga yaabaa inuu xaasidnimo darteed inuu ama shahaadadii ou qariyo ama markhaati beenaale inuu furo uu noqdo been inuu ku markhaati furo marka wuxuu yidhi faxtiija ila alihtimaami bitacdiimihi marka in la weyneeyo waa daruuri markamar kalena wuxuu yidhi wasababu lihtimaami bidalika sababka shahaadatu zuurka ihtimaam gaara loo siinayo waxay tahay kownu qowli zuuri ow shahaadati zuuri ashala wuquucan cala annaasi watahaawuni biha akar watahaawunu biha akar dadka waa u fududahay inay ka dhacdo in la fududaystaana waa badan tahay dadkan maanta jooga hadda yacnii qofka uu maanta naco ama shalayba uu jeclaa maantana uu naco waxaa laga yaabaa inuu been kasta uu ka sheego marba haddii ninkan dhib uu gaarsiinayo wuxuu rabo inuu ka sheego saas waaye iyo waxaas waaye inuu ku markhaati furo ayb mararka qaarkoodna waxaa dhici karta dhibaato waaweyn inay ka dhalataba isagii xataa hadduu toobad keena uuna waxba ka qaban karin baabu shahaadati alacmaa indhoolihii markhaatideeda markhaatidiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay wa amrihi indhoolaha shaanigiisa wa nikaaxihi nikaaxiisa wa inkaaxihi guurintiisa wa mubaayacatihi kala beeca ou galo wa qabuulihi aqbalitaankiisa fi ta'diini aadaankii loo aqbalay iyo wagayrihi iyo wamaa wixii yucrafu lagu aqoonsado bil aswaati waxa codadka lagu aqoonsan karo codka indhoolihii marka markhaatidiisu ka hadlaya waajaaza wuxuu baneeyey wa ajaaza waxaa baneeyey shahaadatahu indhoolaha markhaatidiisa qaasimun waalxasanu wabnu siriin wالzuhriyu wacطa intaasaa baneeyay wa qaala الshacbiyu tajuusu shahaadatuhu idaa kaana caaqilan shacbi waxa uu yidhi way bannaan tahay markhaatida indhoolaha idaa kaana haddii uu yahay caaqilan mid wax fahmaayey fadin ah qaraa-inta iyo nin hel haleeli karo oo umuuraha daqiiqa garan kara iyo haddii uu yahay waay caaqilantan hadda lagama wado hadduu soo waalnayn maaha waalila-aanta iyada nin indhoolaha iyo nin indho qaba labadaba waa loo shardiyaa ninka indhaha qababa hadduu waalan yahay markhaatidiisa ma ansaxay waa maya caaqilan marka ma laga wado majnuuna baxaya tii ahayd ma aha wa qaala alxakamu xakam waxa uu yidhi ruba shayin shay yaa laga yaabaa tajuusu fiihi markhaatidiisu ay ku soconayso ay ku bannaanaanayso de laba madhab buu halkan ku ishaarin madhab wuxuu leey in dhoolaha markhaatidiisu hadduuba wax garan karo waa la ogolyahay muطlaqan madhab labaadna wuxuu leeyahay waxyaabaha yaryarkaa alumuur اlyasiira iyo washay utaafi ee uu garan karo waa laga aqbali karaa madhab kalena wuxuu leeyahy in dhoolaha lama aqbali karo markhaatidiisa sababtoo ah waxaan ma arki karo shaksigii shaksigii uu ku markhaati fur laha wuxuu u malayn karaa qof kale waxyaabahaasay dhahayaan wa qaala zuhriyu zuhri waxau yidhi ra-ayta bal ii sheeg ibnu cabaas ibnu cabaas low shahida hadduu ku markhaati kaco calaa shahaadatin markhaati korkeeda akunta taruddahu ma celin lahayd yani ibnu cabaas markii dambe wuu indhabeelay waa indhabeelay marka waxaa dhici jirtay maqribka iyo marka la gaaro kale inuu dhihi jiray qofbuu dirayaa markaasuu le orod qoraxda inay dhacdo soo fiiri qofkii baa fiirinaya markaasuu leey qoraxdii waa dhacday waa afuraya ibnu cabaas marka markuu afuro waxaa dhici karta inuu yidhaahdo hebel wuxuu ku markhaati kacay qoraxdii inay dhacday haddii ibnu cabaas uu sidaas yidhaahdo miyaadan ka yeesheen waay waxa u dhahaya zuuri waa laga yeelayaa nacam ibnu cabaasna d waa indhoole ninkii ma arkaayo nacam laakiin waa nin uu codkiisii iyo waxaa un yaqaano wey nacam ashahaada cala shahaada wey nacam ayb wa kaana bnu cabaas ibnu cabaas wuxuu ahaa yabcaثu rajula nin ayuu diri jiray idaa qaabat ishamsu qoraxda markay dhacdo afqara waa afuraya wayas'alu can ilfajri fajarkuu su-aalayay uu ka weydiinayo faidaa qiila lahu haddii lagu yihaa alaca fajarkii waa dhashay sallaa rakcatayni labadii ragcu tukanayay ninkaas marka warka u sheegaya ibnu cabaas ma u jeedo ninuu arki kara ma aha laakiin codkiisaas iyo buu yaqaanaa dabcan wa qaala sulaymaan bnu yasaar waxa uu yidhi ista'dantu calaa caaishata caaishaan isti'daan ka dalbay fa carafat sawtii codkaygay garatay qaalat waxay tihi sulaymaan sulaymaan miya udkhul soo gal fa innaka mamluukun addoon baa tahay adiga maa baqiya calayka shay-un wax intay kugu harsan yihiin madhabka caaisha marka waxaa ka muuqato addoonka la leeyahay yacnii inay ka xijaabato xijaabkanna waxaa laga wadaade inay dabcan sutro iyo wax inay iska xijiso ma aynan arkaynin sulaymaan bnu yasaar marka maymuuna iska lahayd addoonkeeda ma ahayn iyada maymuuna binti alxaaria xoreysay marka waxay leedahay adigo addoon baa tahay iska soo gal ixtijaabkiisu marka ma aynan arkaynin caaisha radia allahu canha ayb hadda laakiin maxalushaahidka u keenay maxay tahay albaabka markuu soo gargaraacayo caaisha ma aynan u jeedin iyada codkiisay laakiin ogaatay markaasay isti'daankii ku siisay marka indhooluhuna dado cod yaqaano waa markhaati furi karaa nacam ninuu codkiisa yaqaan ninkii hebel aha codkiisa aan maqlay saasuu dhahaya wa ajaaza samuratu bnu jundub wuxuu ogolaaday shahaadata imra'ati naag markhaatideeda muntaqibatin markaa isniqaabtay iyo markhaatideedii ogolaaday intan marka isaga madhabkii kale ma soo qaadinba oo dhahayay markhaatida ma mma madhabkii kale ahaa markhaatida in dhoolaha ma soconaayo ma soo qaadinba bukhaari laba madhab unbuu noo sheegay waxyaabaha yaryarkaa waa laysa ogolaya waxyaabaha kale waaweynna maya ayb qaala xadaanaa محمد بن عبيد بن ميمون قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا نبga nin ayuu maqlay yaqrأu fi اlmasjidi masjidka ku akrinaya dhexdiisa faqaala waxa uu yihi raximah الlah allah u naxariisto laqad adkaranii kada wakada wuxuu i xasuusiyey waxaa aayatan oo aayada ah asqadtuhuna aan ka tegey min suurati kada wakada aan kaga tegey aayado yacnii qiraa'adeedii markaas aan yacnii iska riday oo yacnii nebigu markaa dabcan la hilmaansiiyey markaas uun aan la naskhi waxa aanu ku dhicin ayuu ninkaan ixasuusiyey buu yii maxalushaahidka marka xaggee waayana nebigu ninkaa ma uunan og arkaynin codkiisa unbuu iskaga kalsoonaaday codkii uu qur-aanka ka maqlaayo unbuu ictibaar siiyey wamaa yucrafu bilaswaati waay bidhaantiisa uma jeedin wazaada cabaadu bnu cabdillaahi can caaishata tahajada nabiyu sal l slama nebigii baa salaatuleyl tukaday fii beyti gurigeyga dhexdiisu ku tukaday fasamica sawta cabaad cabaad sawtkii codkiisiiba u maqlay yusalii fi lmasjidi isagoo ku tukanaya masjidka faqaala wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishaay asawtu cabaadin haada cabaad codkiisa miyaa kan qultu nacam baan ihi haa qaala allaahuma arxam cabaadan ilaahu cabaad u naxariiso kamana codkiisa unbuu maqlay ku gartay taasuna ugu duceeyey qaala xadaanaa malik bnu ismaaciil qaala xadaanaa cabdulcasiizi bnu abi salma qaala akhbaranaa bnu shihaab can salim bni cabdillaahi can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaal qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam ina bilaalan bilaal yu-adinu bileylin habeen buu adimayaa fakuluu washrabuu cuna oo caba xataa yu-adina ilaa uu ka adimo ow qaala xataa tasmacuu ilaa aada maqashaan aadaana bni ummi maktuum wa kaana bnu ummi maktuum rajulan acmaa nin indhoolaa buu ahaa laa yu-adinu ma adimi jirin xataa yaquula lahu nnaasu ilaa dadka ay ka yidhaahdaan asbaxta waabarkii baad gashay indhoolow ahaa marka isaga waa loo sheegaya ninkaas marka warka u sheegaayo ma u jeeda isaga naa codkiisaas uun ku kalsoonaana marka qaala xadaanaa ziyaad bnu yaxyaa wahuwa ziyaad bnu yaxya bni xasaan ayb abulkhaaab alxasaaniyu الnukriyu hiqat akhraja xadiidahu asxaabu اlkutubi sita qaala xadaanaa xaatim bnu wardaan huwa xaatim bnu wardaan ibni marwaan الsacdiyu abu صاlx albصriyu hiqaة akhraja xadiiثahu albukhaariyu wamuslim wالtirmidiyu wالnasaa-iyu qaala xadaanaa ayubu can cabdاllahi bni abi mulaykata can اlmiswr bni mkrmata radia allahu canhuma qaal qadimat calى الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam aqbiyat ayaa nebiga usoo gashay maryaalo marooyin faqaala lii abi aabahay wuxuu igu yihi makramatu inطaliq binaa nakan ilayhi nebigan xaggiisa aadna casaa an yucdiyanaa minha shay-an inuu wax naga siiyaa laga yaaba faqaama abi aabahay wuu istaagay cala albaabi albaabkii buu istaagay fatakallama waa hadlay oo istidaan buu dalbay facarafa nabiyu sal l slam sawtahu nebiga codkiisiibuu gartay kharaja nabiyu sal l slam nebigii waa soo baxay wamacahu qabaa-un isagoo maro wado wahuwa yuriihi uuna tusaayo maxaasinahu marada wanaageeda wahuwa yaquulu uu dhahayo khabatu haadaa laka adaan kuu qariyey khabatu haadaa laka adaan kuu qariyey maradan baa meel kuu dhigay maxalu shaahidka marka waxay tahay facarafa nabiyu sal l slama sawtahu nebiga codkiisa u gartay baabu shahaadati الnisaa'i naagihii markhaatidooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baabiya naag markhaati ma furi kartaa saddex qaybooday shahaadada u qaybsantaa qayb ma loo ogola naag markhaati kama furi karto waa wixii xuquuq alle ku tacalluqo qofkii maalan waa markhaatidaani waxay keenay xad qof in gacan laga gooyo zino in markaa laga xado waxaa hadday keenaysa naaga iyada waxba kama gasho ayb taas waa mid oo ilaahay baa wuxuu leeyahy fain lam ya-tuu biarbacati shuhadaa faid haddaynan la imaanin biarbacati shuhadaa faulaa'ika cinda allahi hum ulkaadibuun afar markhaatiyo ragaa la tilmaamayaan qeybna waxay tahay wixii maal ku saabsan deyn iyo dad wax kala qaadanayo beec iyo wax la kala gadanayo markhaati inay ka furto iyo way ka furi karaan halkii labadii naagna hal ninay u dhigmaan markaas iyaga marka waa lagu soo dari karaa markhaatidaas wixii maal ah qeyb saddexaadna culummadu waa isku khilaafeenoo waxay tahay nikaaxa iyo nikaax markhaati ma ka noqon kartaa mase kama noqon karto xanafiyadu waa ka noqon kartaa ay leeyihiin jumhuurkuna mayay leeyihiin nikaaxa marka isagu intou raacayaa khilaafka wax keenaya waxay tahay waxaan laysku fahmin nikaaxa xaggeen la raacsiinayaa xanafiyadu waxay raacsiiyeen maalka leanna meher baa lagu kala qaataayay dheheen ninkaan naagtan hadduu jirkeeda xalaashado lacagay ka qaadanin mucaawada mucaawadaduna waa wax beecii un ka mida binaan calaa daalika waxaan raacsiinaynaa beecay dheheen jumhuurkuna waxay yidhaahdeen maya saas ma aha waxaa la raacsiinaa dhinaca waxaa laga fiirinayaa nikaaxa wax badanba wuxuu keensanayaa waxyaabo fara badan xuduud baa ka dhalan karto licaanaa ka imaan karo waxyaabo badanuu keensadaa oo iyadu marka aan maal iyo waxaas ku tacalluqin dhinacaasaan marka ka fiirinaynaa bay dhaheen waxaa la haleeshiinayaa xuquuqdii ilaahay shaygu marka hadduu saas oo kale noqdo maxaa yani baabulqiyaas usuulku waxay leeyihiin a'imatulusuul faraca haddii ou laba asal ku noqnoqonayo idaa kaana alfarcu mutaradidan bayna aslayni yulxaqu biakharihimaa shabahan waxaa la haleeshiinayaa midda uu ugu ekaansho badan yahay waa la tirinaa beec meexuu uga egyahay halkaas meel xuquuqdan kale meeqo meelo uga egyahay intaas intaas intaas markay timaado inta ugu badana yaa la haleeshiina marka ilxaaqu meeshaasuu ku dhacayaa naaguhu marka siyaabahaas u kala baxaan wa qowlihi tacaala fain lam yakunaa rajulayni laba nin hadaynan fain lam yakuunaa haddaysan ahayn shuhadadu rajulayni laba nin fa rajulun hal nin iyo wamra'ataani laba naag ayaa yashhadaani markhaati furay qaala xadaanaa bnu abi maryam qaala marka xanafiyadu meelahan jumhuurku waa ku khilaafsan yihiin wax allaale wixii rukas raarraadiyeen iyagay iyagay wax ka fifiirsanayen markaas ka xogxoganayen meeshaan hadda sidaanay dhaheen naag madax ma noqon karta marka laga hadlaayana waxaana meeshaan qiyaaskaana haddana soo aadayen waxay leeyihin qaalli ma noqon kartaa wixii maal ahaa bay leeyihin qaybaha maalka iyo dad hadday is soo dacweeyaan maal iyo waxaa isku haystaan waa kala xukumi karta jumhuuru ahlilcilmina qaadi ma noqon karta ilan lan yuflixa qowmu walow amrahum imraa xadiidkaas iyagana marka qiyaasay aadayeen markaas dad marka waxaa jira iyaga waxaas iska raba hawadooday qabaan hawadii bay marka diinka uga raaraadinayaan ishooda marka waxay ku dhacaysaa qashin yar qashinkaasay dhab soo dhahaysaa marka kuwaasoo kale nin baa beri wuxuu yidhi hadda ka hor lan yuflixa qowmun wallow amrahum imraa ay noola soo ordayaanu yidhi ma rabnu yidhi wallow wallowdaas naam wallow wallow ma rabnu yidhi annaga waxaan qaadanaynaa qowlka ibnu jariir iabari naam yani ibnu jariir iabari iyo rasuulka misaga kala darmayna rasuulka hadalkiisiyo halkan yaal ibnu jariir maxaa lagu falaa warkiisana haddiiba labada hadal ay iskhilaafsan yihiin hadalka rasuulkaa la qabsana mase hadalka ibnu jariir baa la qaadana hadday isku mid noqdaan hadday iska hor yimaadaan oo yani rasuulkuna sidaan leeyahy ibnu jariirna saan leeyahay haba haddiiba laga soo qaadaba inuu ibnu jariir yiriba saas na marka waa ma fiicno muslim gaalma loo dili karaa marka laga hadla xadiidku wuxuu yihi laa yuqtalu muslimun bikaafir xadiidka bukhaari ku sugan xanafiyadu waxay yihahdeen maya waa loo dili karaa hadduu dimi yahay na gaalka uu dilay haddii xarbi uunan ahayn waa la dilaa ninkaan muslim xadiidkanna xadiidka meel kale wax kale la aadeen iyo ta'wiil baciid jiddan ah markaasay waxay yidhaahdeen kuwaan hadda iyaguna xuquuqdan jinniga ka hadlo waxay yidhaahdeen madhabkana sax a qawaaniinta caalamigana asaa la soco karay dhaheen zaman yaab laha lagu jira haddaad u fiirsataan madhab xanafi unbaa danka soo gelaya dadkaas nacam walidaalika alimaam cabdiraxmaan ibn yaxya almucalimi waxyaa madhabkooda xanafiyadu waxyaabaha uu ku intishaaray waxaa ka mid a nin allaale ninkii madaxoo xoogaa rukas iyo wax u baahdo wuu ka helaa meeshooda waa faafina marka madhabkaasu xoog siinayo aada u faafina allah mustaan markaa qaala shahaadat الnisaa u marka hadlaya qال xdثna بن أbي mريم qال أخبرnا محمد بن جعفر qال أخبرnيi زيد عن عyاaض بن عبداللahi عن أbي سعيiد الkخdري رضي الله عنه عن النبي صلى اه سلم أنhu qاaل alaysa شhaهاadaة المرأةi naagta markaatideeda miyaynan ahayn مثla نصفi شhaهاadaة الرajuل ninka markaatidiisa barkeedoo kale qulna waxay yidhaahdeen balا inaynan ahayn iska daaya waa tahay rasuul allah ile aayaddaa sheegayso wاstashhiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulun iyo wamra'ataani aayaddaasna marka inay muxkam tahay mujmac waayo lama nasakin qaara waxay yidhaahdeen waagii hore waayo waxaas hadda laakiin wax walbo waxaa lagu kaydin karaa qoraal iyo waxaa lagu kaydin karaa daataa la gelin karaa daytaa loo samey karaa daytadan qof bani aadana sameeyey waxaan day qaribmaa meeqay tirtirantaana meeqa jeere waxyaabo inta la keydiye la qoray la waayey ama tirtirmay walidaalika marka kan la qoraa laftirkiisaa markhaati la geliyaaba xataa aayatulmudaayanay ku timid markhaatidu adduunka maanta joogana markhaatida caadigaa xataa kama maarmo shay kastoo la qoraayo markhaati waa u sameeyaa marka qof inuu yidhaah muslim sheegana aayaddan hadda waa laga baxay combyuteraa la helay yani waa waa diin yariyay ku tusay iyo diin xumi haddii aysan zandaqo ahayn banaan qulna balaa bay yidhaahdeen qaala fadalika kaagaasi min nuqsaani caqlihaa caqligeeda nuqsaantiisa marka caqligooda naqsi baa ku jira marka la leeyaha sida ilaahay u sameeya saas ayb waana jinsiga wax laga hadlaa nin caqli dhiman waa la heli karaa ayb oo naagi ka caqli badan tahay halka aad axaaduhum waa suuragal in la helaa yani caqliga qaarkiis laakiin jinsiga nimanka i naagaha marka laysku fiiriyo naaguhu waa nisfu rajul rasuulkana saasuu tilmaama aayadduna saasay tilmaamaysawaxyaaba waxaa jira laakiin naaguhu aysan iloobeynin oo nimanku la iloobi karaan iyadoo laftirkeeda markaa nuujinta iyo uurka iyo ilmaha tarbiyadoodii hore iyo waxa ku saabsan iyo aaday u xusuusa ogyihiin waxyaabahan kale laakiin waa iska hilmaamayaan baabu shahaadati limaai waalcabiidi naagaha addoommada markhaatiyaalkooda iyo addoommada nimanka addoommada ah addoonka markhaatidiisa wa qaala anasun shahaadatu lcabdi addoonka markhaatidiisa jaa-izatun mid bannaan waa idaa kaana cadlan hadduu yahay ayb wa ajaazahu shurayxun ayaa baneeyey wazuraaratu bnu abi awfaa ayb shurayxu weliba markii uu baneynayo dad baa waxay ku yidhaahdeen nin addoona agtiisa markhaati ku furay markaasuu ogolaaday waa aqbalay markaasaa layidhi faqiila lahu inahu cabdun waa addoona layidhi faqaala kulunaa cabiidun wa ummunaa xawaa kulligeen addoomaan nahay uu yidhi xawaana waan dhashay ka baxa wa qaala ibnu siriin ibnu siriin waxa uu yidhi shahaadatuhu jaa-izatun markhaatidiisu waa soconaysaa ayb ila alcabdu lisayidihi maahane addoonka sayidkiisa inuu u markhaati furo maya xoogaa isaga tuhmaa jirta meeshaas wa ajaazahu alxasanu wa ibraahiimu way ogolaadeen fi shayi taafihi waxa iska yar shay weyn maaha wax yar waa ogolaadeen wa qaala shurayxun kullukum banuu cabiidin waimaa dhammaantiin waxaad tihiin banuu cabiidin waimaa addoomo iyo haween addoona addoomaa kuway dhaleen unbaad tihiin laba madhab baa marka saddex madhab baa jirto ka kale waa iska dhaafay mid wuxuu leeyahy mutlaqan addoon wax markhaatiya ma furi karo jumhuurkaa qaba meesha ay ka feerinayaan walaa ya-ba shuhadaau idaa maa ducuu markhaatidu yaynan diidin haddii loo waco marka waxay leeyihin jumhuurku addoonkaana de nin bau u shaqeeyaa nin baa iskaleh war hebelow kaale markhaatidii noo fur sayidkiisa hadduu yidhaha maya joog ma bixi kara meeshanna aayadduna waxay leedahay nin markhaati haddii uu yahay younan diidin haddii loo yeero inuu markhaati furo ninkaana de nin isaga isxukumi isxukuma ma aha daliil noocaasay keeneen ibnu xajar nadara ku jiro yiri laakiin qaala xadaanaa abu caasim can ibni jurayjin can ibni abi mulaykata can cuqbata bni اlxaariث xaa xadaanaa caliyu bnu cabdillaahi qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can ibni jurayj qaala samictu bna abi mulaykata qaala xadaanii cuqbat bnu اlxaariث aw samictuhu minhu anahu taزawaja uma yaxya binta abi ihaab qaala fajaءat amatun sawdaa addoon madow baa timid amatun marka markaas ay imaanaysa inay addoon tahay daliil u tahay qaar baa waxay yidhahdeen riwaayo waxaa soo aroortay fa jaa-at mawlaatun liahli makata mawlaatunna waxay yidhaahdeen addoonka markii la xoreeyo mowlo noqdaa laakiin addoonku mawla waa layska waa lagu idlaaqi karaa marka asoo addoona laftirkeeda xadiidkan hadda riwaayadiisa inay addoon ahayd baaba sariix ku ah midaan sariix la qaadanaya marka fa qaalat waxay tihi qad ardactukumaa waa idin nuujiyey labadiinaba fadakartu dalika linabiy sal l slam nabigaan u sheegay fa acrada canii waa iga jeestay qaala fatanaxaytu waan soo wareegsaday soo leexday fadakartu lahu waan u sheegay qaala wakayfa waqad zacamad wakayfa sidee baad u qabaysaa waqad zacamad iyadoo ku andacootay oo sidaas sheegatay annahaa iyadu qad ardacat kumaa inay idin nuujisay fanahaahu canhaa waa ka reebay muxuu uga reebay marka meeshaan shalayna waa sheegnay ahlu cilmiga jumhuurku waxay leeyiin wuxuu uga reebay min baabi ilwarac xugul la sugaaya ma ahan laakiin ile xukunka iyagu waxay leeyihin hal qof oo weliba hadda addoon ah ma ku sugnaan kartay leeyihiin waxaasna shahaadadii markaa ugu yaraan laba inay markhaati furtayba ahayd haddana hal qof naag ah haddana addoon ah marka meeshan waxay leeyihiin min baabi ilwarac buu nebiga uga tag u leeyahay maahane xugunaa kugu dhacay waa kala waa kala tegsantihiin ma aha baabka dambena waa ku sheegi doona waxyaaba ka mida baabu shahaadati اlmurdicati naagtii wax nuujinaysay markaatideedii qaala xadaثna abu caasim can cumara bni sadi saciidi can ibni abi mulaykata can cuqbata bni اlxaariث qaala tasawajtu waxaan guursaday imra'atan haweeney fajaءat imra'atun haweeney baa timid faqaalat waxay tihi inii qad ardactukumaa waan idin nuujiyey labadiinaba faataytu nabiya sal l slam nebigaan u imid faqaala wakayfa waqad qiil oo sideed guurkaagii ugu jiraysaa iyadoo la yidhi dachaa canka iskaga tag aw naxwahu halkaanuu marka baxi ku baxinaya wuxuu leeyahay ibnu xajar qaala caliyu bnu sacdin samictu axmeda yus'alu can shahaadati اlmar'ati اlwaaxidati fi اridaaci imaam axmedaan maqlay buu yidhi isagoo la su-aalayo hal naag markhaatideeda nuugmada mas'alada ku saabsan qaala wuxuu yidhi tajuusu waa bannaan tahay calaa xadiidi cuqbata bni اlxaariث xadiidkan wahuwa qowlu اlawsaaciyi awsaaci baana saa qabo wanuqila can cuhmaana wabni cabaas wالzuhriyi wاlxasan waisxaaqna waa laga soo wariyey hal naagoo nuugma hadday tahay hal naag inay ku filan tahay warawaa cabdurazaaq can ibni jurayj can ibni shihaabin qaal faraqa cuhmaanu bayna naasin tanaakaxuu biqowli imra'ati sawdaa'a annahaa ardacathum dad isqabay ayuu cuhmaan kala geeyey hal naag oo anaa nuujiye dhahay darteed dhahday darteed ayuu u kala tegsiyey qaala bnu shihaab annaasu ya'khuduuna bidalika min qowli cuhmaana alyowm dadku waxay qaadanayaan buu yidhi qowlka cuhmaan maanta wاkhtaarahu abu cubayd abu cubayd alqaasim bnu salaamna sidaasuu doortay ilaa annahu qaala laakiin wuxuu yidhi in shahidat ilmurdicatu waxdahaa keligeed hadday markhaati noqoto wajaba cala zawji ninka waxaa waajib ku ah mufaaraqatu اlmar'ati naagta inuu iskaga tago walaa yajibu calayhi اlxukmu xukunkasta ku waajibi maayo bidalika kaagaas bimujarad naagtaa warkeeda xukunka makuu waajibayo wain shahidad macahaa ukhraa mid labaad hadday la markhaati furtana wajaba alxukmu bihi xukunka ku imaanaya dachaa canka iyo kayfa waqad zacamad iyo iyay waxay yidhaahdeen warac raadintiisay u eg tahay jumhuurkuna waxay dhaheen ilaa annahu laa yakfii fii dalika shahaadaةu اlmurdicati liannaha shahaadaة calى ficli nafsiha waqad akhraja abu cubayd min طariiqi cumar اlmugiirati bni shucbة wacaliyi bni abi طaalibi wbni cabaas anahum imtanacuu min atafriqati bayna الزawjayni bidalika faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi fariq baynahumaa in jaaءat bayinatu wailaa fakhalli bayna الrajuli waاmra'atihi ilaa an yatanazaha walow futixa hada اlbaabu lam tasha imra'aة an tufariqa bayna الزawjayni ilaa facalat yani cumar isaga wuxuu yidhi labada qof ha kala tagaan ninkay naagta ha iskaga dheeraado ninka naagta sidaa laga yidhi laakiin waxba xugun ma ku sugnaanay kala geyn cumar waa ka cabsadeen haddii laakiin markhaati kala timaado waa la kala geynaa dabcan haddee laakiin iyada keligeed ay tahay waxba lagu kala geyn maayo saas cumarna marka sidaas uqamadan masalada marka masalada saxaabada isku khilaafsan yihiin inay tahay baa muuqato bukhaarina isaga wuxuu rajaxayaa naagta murdicada walow keliba ha ahaato keligeedba ha ahaatee inay inay arinkan markhaati ka noqon karto wabilahi towfiiq sal allah sal ala nabina mxamed